masjidka roodo oo loo garan og yahay masjidka baajuunta waa mid ka mid a masaajidda ku taalla xaafadda calaley ee magaalada kismaayo waxaana dib u dhis loogu sameynayaa muddo sagaashan iyo afar sano oo uu jirsada masjidka masjidka ayaa dhismihiisu duqoobay waxaana maamulka masjidka ay go-aansadeen in masjidka dhulka la dhigo oo la dumiyo kadibna dib dhis loogu sameeyo dhismo cusub oo laba dabaq ka kooban ayaa iyadu lagu ballansan yahay in masjidka laga dhiso ugu horeyn dhismaha masjidka waxaa gacan weyn ka geysanayo tayasir relief foundation oo ah mu-asase kheyri ah guddiga dhismaha masjidka iyo qaar ka mid a culamaa udiinka magaalada kismaayo oo ugu horeeyo sheekh cali nuur sheekh aadan ayaa ugu horeyn marka hore ka warbixiyey dhismaha masjidkan iyo taariikhdiisa bulshada soomaaliyeedna ugu baaqeen inay ka qayb qaataan dhismaha masjidkaasi halkan aan ku sugannahay sida boorkan iga dambeeyaba laga dheehanhayo waa masjidkii weynaa oo magaalada kismaayo ku dhex yiilay muddo dheera masaajiddii qadiimkeeda ugu horreeyey ee kismaayo ka mid ahaa taariikhda hadda la aqriyey oo masjidka qaybtiisa dambe waayo marka ku qoranba isla masjidka naftiisa laga aqriyey waxay tahay taariikhdaasi kun saddex boqol afartan iyo sagaal bay taariikhdaasi iyo sheegaysaa masjidka qaybta dambe ku qoran haddana maxaa la marahayaa kun afar boqol afartan iyo saddex marka la kala jaro maxaa soo booday sagaashan iyo afar sano bal u fiirsada sagaashan iyo afar sano marka arrintaa waxay ku tusinaysaa masjidka qadiimnimadiisa reer kismaayana kolley way wada garanhayaan masjidu rawda ha ahaatee reer kismaayo meel walbay joogaan waxay ka dareemahayaan dibad iyo gudaba masjidka baajuunta marka la yidhaahdo nin waliba magacaasu caam ku yahay oo meel walba ku garanhaya marka masjidu rawda ama masjidkii ku magac dheeraa masjidka baajuunta ee kismaayo bartamaheedii ku yiilay masaajiddii qadiimka hore ka mid ahaa ayaa la dumiyey oo kan hadda gadaashaanada ka muuqda ah oo loo rabaa dhismo waayo quman oo weliba casri oo adag in loo sameeyo macnaha dhismahaana ku un la yska jeclaysta maahe masjidku muddo dheer buu taagnaa macnaha dhismihii hore wuu duugoobay marka in hadda la cusboonaysiiyo mid waajiboo daruuri ay noqotee ma aha mid iska kaljeclaysi ah sidaa darteed muslimiinta inta noo dhow iyo inta naga dheer inta hadalkeennu uu maqlo ama muuqaalkeennu uu gaadho inta indhahoodaba ku aragtay ama inta dhaayahooda ku aragtay ama mehe dhagahoodaba ku maqashay dhammaan waxaan awalan ogeysiinhaynaa masjidkaasi maanta in la dumiyey bulshadaa muslimiinta ahunbaa ku cibaadaysanaysay rabbigood ugu cibaadaysan bulshadaa muslimiinta ahunbaa dhisan awalba diinteenna hadday tahay masaajidda iyo shacaa'irta islaamka meesha lagu muujinhayo iyo hadday tahay madaarista iyo meelaha qur'aanka lagu baran iyo hadday tahay malcabadaha kaleba wax alla wixii arrimo diineeda shacabka soomaaliyeed asagunbaa u taagan mi iyo magaalaba waxaan u jeedaa wax kali maaha qof walba ee lagu dayni maalkaween keli maaha muruqkaaga muruqkaaga hal maalin ha noqdo laba maalin ha noqdo ina maarkaysa oo ajra aan ka helno ayaa fiican in sha allahu tacaala aan u duceyno bilowgiis waxaa bilaawe taysiir taysiir waa ku qoranta meesha boolta alxamdulilah iyagana khayr allah siiyo sababto waxaa weye masaajidka waa la yaqaana hal qof ma dhisaayo qofkii waa bilaawa